Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Puntland Maxamed Cabduqaadir Saalax ayaa daahfuray munaasabad beeralayda degmada Boosaaso ee gobolka Bari lagu wareejinayay cagaf-cagafyo lagu fashto beeraha taasi oo ay maalgelisay hay'adda Save the Children. Munaasabadda lagu wareejinayay cagaf-cagafyadan beeralayda ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland, mas'uuliyiin ka socday hay'adda Save the Children iyo beeralayda degmada Boosaaso. Isku-duwaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland Maxamuud Cabdulle Waa Beri iyo Maxamed Cabduqaadir Siciid oo ka socday hay'adda Save the Children ayaa si wadajir ah uga hadlayay qalabka ay ku wareejiyeen beeralayda gobolka Bari.
runtii farxad bay noo tahay maanta in eh, xafladda tan kooban oo loogu talagalay in wasaaradda iyo save jurnan ay iskaashatooyinka ku wareejiyaan cagaf-cagafyadii Eh, mashruuca kan osis iyo mashaariic kale oo safe wadaba dhammaantood horta waxaa iska leh dowladda waxaan rabaa inaan xuso markii laga hadlayo save jurnan baa waxaa qabatay save jurnan way fududaysay inta badan laakiin lahaanshiyaha mashaariicda iyo taabagelintooda waxaa iskale dowladda runtii waxaa la dhisayaana waa dowladnimadaasa la dhisaya Eh, marka meeshaas safe ku aragtaan eh, wasaaradda ka horeysa oo maaragtay eh, lahaanshiyihii mashruuca iyo iyo maaragtay eh, iska leh maantana waxa weeye waa cagafcagafyadii baa meesha maraya sababta dhulkan waa dhul dhagaxa waa dhul adag cagafyadaatan wax weyn bay u tarayaaneen beeralayda wax weyn bay u tarayaan sababta awal bad- waxa weeye garweyno iyo badiilo iyo waxaas isticmaali jireen waxaasina dhulkan waxba kama taraanin Een, runtii iskaashatooyin baanu dhisnay waxaanu dhisnay kuwii deegaanka waxaanu dhisnay kuwii hagbadaha dhammaan waxa weeye barnaamijka wasaaradda annaga nooga damayn jireen warkaan annagu waxaa diyaarino nidaamkeena noo soo gudbin jireen Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Puntland Maxamed Cabduqaadir Saalax ayaa beeralayda ugu baaqay inay ku dadaalaan wax soo saarka beeraha.
sidaynu xoog iskugu geyn lahayn inaynu cuntada aynu cunayno soo saarno khudaarta waxaan isleeyahay meel kasta aan soo marnay beeraheenna inta ugu badan khudaartay soo saaraan marka waxaan u baahan nahay inaynu haddana iskuday kale samayno juhi iskugu geyno iyo wixii maal ah hadday ganacsatada tahay iyo hadday beeralayda tahay iyo iyo dowladdaba inaynu xoogga saarno annagoo iskaashanayno si aynu u soo saaranno cuntadaas marxaladda maanta adduunku maraayo waa ka wada dheragsantihiin marka muhiimadda ay wasaaradda hadda siyaasadda ay ku hogaaminayso sektarka beeraha waxaa weeye inaynu soo saarno maantana cagafyadaana lagu wareejinayana waa tallaabadii arrintaas hirgelin lahayd Qalabka beeralayda lagu wareejiyay ayaa loogu talagalay inay uga faa'iidaystaan wax soo saarka beerahooda.